waa mahadsan tahay walaalka marka hore horta ciidankan waxay ahaayeen saddex qaybood qayb waa ciidan ka yimid magaalada muqdisho oo xasan gurguurta uu soo qalday oo uu u sheegay in la geyn doono meelo aan ka fogeyn magaalada muqdisho oo ka tirsan shabeellaha dhexe sida warshaykh cadcadalle iyo deegaanada u dhow qaybta kale waa ciidan aan tiro badnayn oo iyagana ka yimid dhanka mustafa cagjar waa maleeshiyaad kasoo goostay dhinacaasi oo axmed madoobe uu soo tashkiilsaday qayb kalena waa qaybta maamulka jubbaland mana ahan iyaga qaybta ugu badan ciidanka maadaama saddexdas jiho ay ka kala socdaan waa ciidan aan isfahmaynin nidaamaadkooda kala duwan yahay saraakiishoodana ay kala duwan yihiin talisyo kala duwanna wata taasi waxay keentay in ciidankan ay isfahmi waayaan muddada kooban oo ay ku sugnaayeen deegaanada dhacabduleedka magaalada kismaayo dhowr maalin ka hor xog rasmi ah oo aan ka helnay deegaanka waxay inoo xaqiijinaysaa in ciidankaasi uu dhex maray dagaal toos ah kadib markii ciidankii federaalka ahaa ay isku dayeen in ay la baxsadaan gawaaridii ayna toos u galaan dhanka afmadow iyo sidoo kale dhanka kismaayo ciidankii kale ayaa kusoo jeestay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus ugu yaraan labaatan askari ayaa la xaqiijiyey inay iska dileen gawaaridiina waa laga reebtay oo waxaa la yidhi idinkoo lugeynaya baxa meeshaad rabtaan aada axmed madoobena qorshahan hore ayuu u degay oo ciidanka markii uu saldhigyadaas geeyaba gawaaridii dib ayuu ugala soo laabtay dhowaan ay ahayd markii afartan gawaari oo kamid a kuwa dagaalka oo ciidankaasi lagu daabulay garbahoodana uu ka muuqdo maalmihii hore ee dagaalka dib loogala soo noqday ciidankaasi marka laga soo tago dagaalada culus oo ay ka filan karaan dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale walwalka ugu weyn ee xaggooda ah wuxuu ahaa in ciidanka aysan isfahansaneen iyaga deegaanka uusan ahayn deegaano iyaga ay yaqaanaan oo inta badan axmed madoobe wuxuu sameeyey saraakiisha isaga xiga waa uu kala soo laabtay deegaanada kadib markii ciidankaasi ay furimaha geeyeen taasi waxay keentay kala shaki badan oo ciidanka soo dhex galay askari walba haba u badnaadaan kuwa federaalka waxay dareemeen in iyaga ay noqon doonaan kuwa dabka lagu shubayo taas ayaa keentay inay qayb badan goostaan xitaa xogaha aan helin waxay sheegayaan in ciidankii isku dayay inay goostaan markii wadada loo galay oo labaatan ka badan laga dilay wax gurmada xitaa ay heli waayeen iyagoo dhaawacyadooda garbaha ku wata ay dib ugu laabteen afmadow marka si guud ciidankan iyagoo xaalad noocaas ah wajahayay ayaa saakay waxaad ogeyd ay la kulmeen